bismi illaahi araxmaani araxiim walaalahayaga waddanka soomaaliyeed jooga gaar ahaan gobollada waqooyi giddigiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galab golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed shirkiisii ayaamahanba uga socday magaalada burco wuxuu go'aansaday inuu talooyinkii ka soo baxay shirweynihii beelaha waqooyi dhammaan sidooda ku aqbilo wuxuuna sii wadayaa farsamayntii iyo baaqa soo bixi doona waxay arrintaasi ku saabsan tahay markii la eegay taariikh dheer oo gobollada waqooyi markii la eegay halginkii kululaa ee ay u soo galeen farnimadooda inay helaan inay calankooda taagaan gumaysigii shisheeyaha ka faroobaan markii la eegay hilowga ay u hiloobeen inay walaalahooda kale ee iyaguna isticmaalka kala haysteen isku darsadaan oo ay gobonimadoodii la wadaagaan walaalahood markii la eegay taariikhda dheer ee la soo maray iyo hungowgii ka raacay arrintaas iyada ah markii la eegay gobolka waqooyi inuu weligiiba dulmanaa weligiina dulmiga haddana aanu raalli ka noqonin markii la eegay xaq barkuu is yidhi dadku ku dhawaaq waar ummaddu ha sinaato waqooyi iyo meel walba la maqli waayey milatarigii xukunka boobay waa arrintiiba sii shulqiyey weliba sii kharibay sii duuduubay ku sii turtay ilaayo halkay gaadhay loogyahay magaalooyin dumay boqol iyo konton sannadood waxay ummaddu dhisaysay ay baaba'een diyaarad ka kacday magaaladii ka kacday duqaysay hoolo la boobay dad la xasuuqay dumar la fursaday waxaasoo dhan markayna soo mareen diidigii laga diidiyey ee dadku calankooda soo ceshaday ay gobonimada heleen intaasoo dhanba markii laysku soo duuduubay waxa ummadda soomaaliyeed ee waqooyiga degan iyo golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ay garteen inay xaq tahay oo ay mudan tahay inay dawladdooda gaara dhisaan taasi waxa weeye mid markii horeba ay dhashadeen markay gumaysigii eryeen miday xog u lahaayeen una leeyihiin israacina mid ay iyagu ay la yimaadeen mid aan sharci ahaan lagu xaqiijin buu ahaa gedigiisuda midaan dadka abti laga qaadin buu ahaa markii laga qaaday abtina sanad dabadii boqolkiiba sagaashan gobolada waqooyi abtidaasi kaalli kamay noqon wixii ka dambeeyeyna afduub ayaa lagu hayay xaq bay markaa dadka halgamay qolaha waqooyi degan u leeyihiin inay dawladooda gaara dhistaan gudaha gudahooda inay nabad ka dhaliyaan walaaloobaan koonfurra dad soomaaliyeed oo xukunkii faashiga ahaa ee siyaad barre laftooda uu dulmaayey ayaa jira dad halgan aynu wadaagnay oo asanam falafala ahaa ayaa jira dhiigooda daadiyey oo dulmigii iska riday oo weli halgamaya gacan walaalnimo baanu u fidinaynaa liddi kuma aha dawladda gaar ee waqooyigu dhisanaya dadkaa soomaaliyed iyagu xaqooda u halgamaya dad is ogolaaday is ictiraafay mid weliba xaqiisa ogolaaday oo iyagoo laba dawladood isay wada qabsada oo walaalooba ayaanu ku baaqaynaa iyagana wixii ay nooga baahdaan gacan baanu la sidaas weeye tafaasiilana walaalayaal hawsiyo iyo go'aamada